cayiinaynine oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan iraxiim kheyrtana dhegeysanaysa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka oon toddobaadkan kaga hadlayno xanuunka cagaarshowga barnaamijka toddobaadkan waxaa marti nooga ah doctor nuur oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowhar sidoo kale barnaamijka waxaa marti ku ah nuur xuseen oo kamid ah bukaanada ka bogsooday xanuunka cagaarshowga oo faraba-an ku haya bulshada kunool magaalada jowhar caasimada hirshabelle anigoo xaliimaha idinla socodsiinaya mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysnaay
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayinaynine oo caradiina hala iseeyo
isku soo noqod wanaagsan kheyrtana dhegeysanaysa iyo idilhaantiinba meel walba ad joogtaan sidaan hore usoo sheegnay toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa xanuunka cagaarshowga oo inta badan bulshada ku dhaqa magaalada jowhar ay kala kulmaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka kuwaasoo lagu arko goobaha caafimaadka iyagoo laga dabiibayo xanuunkani inta badanna cudurkani ayaa ah cudur inta badan haleelaa beerka barnaamijkeena waxaan kusoo wareysanay axmed nuur xuseen waxa uu kamid yahay bukaanada la xanuunsaday xanuunka cagaarshowga kaasi oo in muddo ah la xanuunsanayay wuxuu raadiyo isnaag kaga waramay xanuunkaasi iyo waxyaabaha inta badan uu isticmaalay iyo talooyinka caafimaad uu qaatay iyo hadda sida uu yahay xanuunkaasi ayuu nooga warbixin doonaa barnaamijka ayuu martina uu yahay axmed marka hore kusoo dhawow barnaamijka caafimaadka raadi isnaay waxaad nooga warbixisaa xaaladaada caafimaad
maasha allah anasnaa waa ku dhowahay anigoo magaceyga axmed nuur xuseen yahay muddo dheerna aan bukaan socod la ahaa cudurka cagaarshooga dhakhaatiir walbana aa tagay meel walba aan tagay qof wiliba oo dhakhaatiir aa u tagana oo baaris igu sameeyane daawo wejigeeda kala le kala nooc oo ii diraayay daawadii markaa isticmaalna waxna aan ka faa'iidinin ugu dambeyntii markii dambe aan raadiyey soomaalinimo diye dhaqan ahaan waxyaabaha markaas ka hortagi karo amba keeni karo ama saameynta uu leeyahay marka dambe waxaa isticmaalay diyaha dhaqanka oo aan isticmaalay deb debkaas oo ah mareer in lagu gubay iyo musbaar oo beerka laigaga qabtay anigoo aad ugu dhibaateysan cuntana aan cuneynin sida cuntada cunahay oo kale matag lablabo beer xanuun xanuun aan damaaneynin alxamdulilah marka dambe oo ilaah amaad kale oo ilaahay dabka daawa igaaga dhigay waxaan ugu mahad celinayaa qofka markaas bukaanka aan la wadaagay oo markaas aan dhahay xaaladaasaa ku jiraa daktar walbana waan ku daalay boga saasaan laiga hayaa markii aan til tilmaamane yani cudurka cagaarshowa ku haayo oo indhaha iga fiiriyey idhahay indhahaaga way cagaarteen cagaarshowa ku haayo makaadi badan tahay saas ma udhacaysaa markii aan laga daaweyeyn aan laiga gubane baarka afar dab laigaaga qabtay alxamdulilah waa dirta waan ka caafimaad qabaa waan ka nabad qabaa waan ka bog qabaa waana ka caafimaaday wallahi taas waxaan ku ogaaday dhakhaatiir maadaama aan tagay oo wax walba dhiiga guud aan iska qaaday si walba aan iska baaray markii dambe waxaa laigu dhahay inaa waa raadisaa dadka xogaa sacna sacnada sameeyo amba dadka wax gubo kale amba waxyaabaha kale dadka ku shaqeeyo ee iska jooga xaafadaha dadkaas markaan la wadaagane ay ugu dhaheen waxa ku haayo inaa mis baartay cagaarsho miska baartay oo dhiigga waa iska qaaday oo daktar walba waa tagay markaa xogtay baayidada aan la wadaagay iyo xanuunka aan la wadaagay qof markaas ku takhasus oo ahaa cagaarshoogan wax ka yaqaano xaafadaha loo tegi jiray ka tilmaameysan hebela ugu fiican dadka cagaarshooga dhahaan markaa u tagana indhahayga fiiriyey dhahay cudurka cagaarshoga ku haayo waa in aan kaa gubaa waxaan ku dareemaya markii laygu gubeynaya xanuunkii markii ay ugu dambeysay maktakhatardaas inay saxneed oo qofkaas oo saxnaa oo saxnada oo saxnaa oo takhaatiirta laga wanaagsan yahay oo ilaahay dabkaas daawe ugu daray aamine alxamdulilah ilaah daawo le isbitaal ma tagin waxaan tagay xarumaha si gaarka farmashiyaalka si gaarka loo leeyahay aan la wadaagay in dhiiga guud laga qaado oo markaas yacni jiri jiri kala nuuca igu soo sheegay daawadii markaan isticmaalay aan dhamaystin dukaankii aan ka kicin markii dambe aa ku laabteen daawooyinka ay siiseen waan dhamaystay welina xanuunka way hayaa markii dambe igu yireen waa inaa raadisaa dadka markaas sacnada amba debka amba waxyaabaha kaleente amba inaa iskaras bixisaa oo kale caanageela isticmaashaa amba carmo inuu baarka xanuuna kale ka hayaa laga yaabaa sidaas markay ila wadaageenna waan waxaan ku khasbanaaday inaan aamino sacno amba waxaan isku dayo markaas dadkaan la wadaagay aan u imaadane maasha allah si fiican iisoo dhaweeyey xaaladeedii bukaaneed i wareysteen marxadda aan ku jiro iyo xaaladda aan ku jirane si fiican yani aan ugu sheekeeyey xaalad walba u eedatay alxamdulilah markii dambene sidaasaa ku imaaday oo qof sacno xaafadda aan ka waraadiyey maasha allah waana ka caafimaaday qofkaasna waa ugu mahadcelinaa waa tahay adigu hadda ma iska daawo waa tahay oo hadda waad ka raysatay laakiin ma iska dalaashay cudurka cagaarshowga
maya miska talaalin oo debkaas markaas dhowr dhowr maraa debkii laigu celiyey oo debkii markii laigu celiyey aan debka ku caafimaadin takhaatiir kalemaba aan raadininbo sababtii haddii aan caafimaad qaban wax kale aan raadinayan waa iska daayo hadda waa bad qabaa waana caafimaad qabaa waxaana ku caafimaaday debkii markaas laigu sacneeyey laigu gubay baarka laigu gubay haddii oo baarkaas oo debkaas oo soo laabto oo xanuunkaas oo soo laabtane waa inaa igu timaadaa gacanta iyo madaxa iyo meel kale kagubaa laigu yiri baarkii aan ku caafimaaday ba alxamdulilah ilah gabagabadii waxaan siinaya doctor nuur oo kamid ah dhakhaatiirta gohol gasho magaalada jowhar wuxuu doctoorka nooga warbixin doonaa waxa uu yahay xanuunka cagaarshowga sidoo kale wuxuu dhakhtarka nooga warbixin doonaa daawooyinka inta badan ay bukaanada u isticmaalaan si ay ugu bogsoodaan xanuunka cagaarshowga oo inta badan ay la kulmaan bulshada doctor kusoo dhawo barnaamijka caafimaadka iyo warbaahinta isnaac
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay xaliimo waa ku dhowaa barnaamijka aada waa mahadsanta
doctor maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno cudurka loo yaqaano cagaarshow ugu horeyn waxaan inoo sharxaad naga siisaa waa maxay cagaarshow waxa uu yahay
waa mahadsan tahay cagaarshowga wuxuu ka mid yahay cudurada ku dhaco beerka waana caabuq ku dhaco beerka ku dhaco waxaa inta badan keeno viruses a keeno oo virus a keeno waxaa kaloo keeni karo waxyaabo kaloo viruskaas aanan ahayn sida wax loo yaqaano autoimmune hepatitis oo ah jirkii wuxuu samaysanayaa antibodies uu sameysanaya antibodieskaasaa waxay weerarayaan maxaa la dhahaa beerkii tissueskiisa ama unugyadii beerka oo weeraraya kadib markaas meesha waxaa ka dhalanaya caabuq oo loo yaqaano autoimmune hepatitis waxaa kaloo keeni karo maxaa la dhahaa kamid a hepatitiskaas kamid a ama cagaarshowga kamid a dadka alcoolada caboo kale in beerkii caabuq uga dhacoo kale dadka daawooyinka inta badan isticmaaloo kale iyo toxiniska waxyaaba jirka toxi ku ah oo maxaa la dhahaa sun ku ah
cagaarshowga meeqa nooca uu kala baxaa meeqaa jirta oo u kala baxa
cagaarshowga waa noocyo badan yahay waa wuxuu u kala baxaa kan hadda aan ka hadlayn oo viral kan ugu badan oo viral hepatitiska loo yaqaano wuxuu u kala baxaa noocyo badan ilaa iyo shan gaarayo oo uu kamid yahay nuuca loo yaqaano hepatitis a nuuca kale hepatitis b iyo nuuca saddexaad hepatitis c iyo hepatitis d iyo hepatitis e shantaasay u kala qaybsamaan shantoodana waxyaabo oo waxaa jiro ay ku kala duwan yihiin oo ah hepatitis eeg oo kale inta badan qofka waxa waaye soo boodo waa hal hal maruu ku dhacaa waana waqti yaroona haynaya hepatitis b-ga iyo c-ga iyo d-ga saddexdaas ayagana inta badan waxa waaye kuwa waqti dheer socdo oo qofka markay ku dhacaan ilaa waqti dheer hayo hepatitis e-ga asagana sidoo kale waxa waaye qofka acute waaye waxa la dhaho oo hal maruu soo boodaa laakiin wuxuu aada ugu daran yahay bataas eega asaga waa ka daran yahay oo oo wuxuu aada ugu daran yahay hooyooyinka uurka leh marka waxaa jiro shantaas nuuc oo loo yaqaano a iyo b iyo c iyo d iyo e ma jiraan astaamo lagu garto cagaarshooga c
waa maasantaha cagaarshowga c waa waa inta badan waxa uu ku- waxaa lagu yaqaana asaga wax- waa mild dy oo eh, calaamado badan inta badan ma soo muujiyo waxay u yaqaana inta badan asymptomatiga lalaha oo calaamado ma soo muujiyo Eh, waxaa lagu arki karaa qofkii inay qandho ku dhacdo in qofkii eh, flulak symptoms waxa la dhaho hergeb calaamado hergebsan qofkii qandho iyo tabardaro iyo eh, cunto la-aantii iyo wixii ku dhacdo lagu arki karo Eh, marka waxaa lagu arkaa marka haddii dhiiggiisa la fiiriyo ama siramkiisa la fiiriyo waxaa lagu arkaa siram amino transfereska inuu ku badan yahay enzymkaas Eh, inta badanna dadka calaamado ma soo muujiyo oo calaamado laguma arko hepatisiga keliya waxaa la arkaa sanado kadib a qofka laga ogaadaa oo oo la yeeshay cala caqabado kale oo beerka in cuduro maxaa la dhahaa beerka inuu feelgaroobo shaqadiisii oo gaba iyo waxyaabahaas oo kale kadib markaas in la ogaado maahina ka hor inta badan lama ogaado
cagaarshooga ma ka mid yahay cudurada faafa
aad iyo aad waa kamid yahay cudurada faafuu kamid yahay oo leysqaadsiiye weliba
markaa siduu ku faafaa
Eh, waa mahadsan tahay cagaarshowga wuxuu ku faafaa noocyo badan oo ku faafaa wuxuu- waana ku kala duwan yihiin inta nuuc ee aan sheegnay shanta nuuc Eh, tusaale ahaan kan eh, bataas eega iyo iigoo kale inta badan waxaa loo yaqaanaa waxaa wax loo yaqaano fico oral waxaa la dhahaa oo qof eh, tusaale ahaan eh, bataas e qabay ama bataas e qabay ayaa wuxuu ku saxarooday meel biyo ay ku jiraan oo kale qofa haddana yimid qofkii biyihii iyo wixii cabay oo contaminated ay noqdeen oo waa wasaqoobeen oo viruskii aa meesha ku dhacay oo qofkii aa ku saxarooday inta badan marka qofkaas afka inuu wax wasaqoobay ama uu cunoo kale cunto aanan aada loo karinin oo iyadana viruskii oo ku jiro bataas eega iyo iiga marka afka iyo waxaas ay ka gu- ay ku gudbaan oo qofkii in afka oo wax ka qaato ku gudbaa hepatitis b-ga iyo c-ga iyo dhiiga ayaga inta badan waxay ku gudbaan eh, qofka dhiigga ay ugu gudbaan dhiigga layska qaadsiiya oo ah in xididka wax looga duro kale sida dadka dhiigga lagu shuboo kale in eh, qof hepatitis b qabo ama c qabo ama d qabo haddii dhiiggiisa lasoo qaaday qof fiyow lagu shubo waxay u badan tahay qofkaas in uu qaado eh, hepatitis b-ga ama c-ga ama dhiiga qofkaas uu qabo inuu ka qaado Eh, waxaa kale oo ka qaadi karaa tusaale ahaan eh, dadka inta badan eh, xarumaha caafimaadka ka shaqeeya oo kale Eh, daday duraan dadka ay durayaan haddii qof hepatitis b qabo ou duray cirbadii uu ku duray asaga ay si accidentally ay u muddo asagana waa ku qaadi karaa waxaa kaloo laysaga qaadaa eh, sexual intercourse ama galmadoo kale laysaga qaadaa sababtoo viruska waxaa laga helaa eh, qan- maxaa la dhahaa dhareerka afka oo kale waa laga helaa waxaa kaloo laga helaa shahwada oo kale waxaa kaloo laga helaa eh, maxaa la dhahaa dheecaanada ay haweenka ay soo deeyaan oo kale laga helaa marka galmada inta badan waa lagu kala qaadaa waxaa kale hooyo uur leh waxay qaadsii kartaa cunugeeda haddii ayada ay qabto inta eh, maxaa la dhahaa hepatitis b ay qabto ama c ay qabto waxay qaadsii kartaa cunugeeda xilliga ay dhalayso oo kale qaadsii kartaa
marka xiligaas hooyada uurka leh ay dhalayso cunuga uu qaaday cagaarshooga cunugaas muxuu ku sababi karaa
wuxuu ku sababi karaa in qofkaas eh, hooyada haddii hepatitis b ay qabtay cunugin in hepatitis b oo ku dhaco ay ku sababi kartaa baaritaano waa leeyahay oo inta badan qofka loo sameeyo kuwo gooni u ah hebataatiska iyo kuwo kale oo beerka gooni u ah Eh, dheecaanada beerka oo soo deyo kale in la baaro oo eh, maxaa la dhahaa hebataatiska oo kale asagana ama cagaarshowga oo kale noocyadiisa oo dhan in eh, eh, maxaa la dhahaa la wada baaro oo tusaale ahaan hepatitis c oo kale in viruskii dhiigga laga raadiyo hepatitis b hepatitis c virus la helo ama b oo kale hepatitis b viruskii dhiigga laga helo ama e oo kale viruskiisii sa viruska keenaya in dhiigga laga helo taasaa lagu baari karaa
cagaarshooga nooca c daawo ma leeyahay
inta badan noocyada eh, hepatitis c-ga asaga daawo gooni ah ma lahan laakiin inta badan waxaa la siiyaa daawooyin loo yaqaano antiviral therapy oo looga hortago viruskaas looga hortagayo oo ay ka mid yihiin interferon alpha daawo la dhaho kale ay ka mid tahay maxaa keena cudurka cagaarshowga ee ku dhaca dadka
cagaarshowg waxyaabo badana keeno oo tusaale ahaan qofkan haddii hebataas a uu ku dhaco kale waxyaabaha ku keeni kara waxaa kamid in viruska jirkiisa oo galo oo uga yimaado qaabkii hadda aan soo sheegnay laisugu gudbinay big oo kale sidoo kale asagana viruska inuu jirka uu ka galo qofkii tusaale ahaan qof lagu shubo dhiiggii lagu shubo ama hooyadii markay dhalaysoo kale oo kasoo qaado waqtiyadaasoo kale oo kasoo qaado marka inta badan ayaga cagaarshowga waxaa inta badan sababo virus a sabab
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka caafimaadka ee warbaahinta isnaay oo toddobaadkan uu marti ku yahay door nuur sudaysi oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ee dhegeystayaasha ku sugan magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaadana waxay naga dhegeysanayaan f m ta sideetan iyo toddoba dhibic toddoba mekartis dhegeystayaasha caalamka ku suganna waxay naga dhegeysan karaan life streamka ama barta facebook aan ku leenahay ee isnay radio anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka caafimaadka ee warbaahinta isnay marka cudurkeen cagaarshowga inta badan yaa halis ugu jira
cagaarshowga inta badan waxaa halis ugu jiro sida tusaale ahaan dadka maxaa la dhahaa overcrowded meelaha inta badan dadka ay qaxootiga ku yihiin oo kale dadkaas oo kale haddii biyo oo hal meel ku jiro oo kale isla wada isticmaalayaan oo hadhow biyahaas ay wasaqeysmaan oo kale waxaa kaloo halis ugu jiro sida kuwa maxaa la dhahaa hebtaas biiga iyo siiga oo kale waxaa halis ugu jiro dadka caafimaadka ka shaqeeya dadka caafimaadka ka shaqeeya aada ugu nugul sida dhakhtarka neersinka kuwa ka shaqeeyo meelaha dhiigga lagu kaydiyo oo kale kuwa ka shaqeeyo shaybaarada ka shaqeeyo waxaa kaloo halis ugu jiro maxaa la dhahaa dadka inta badan xididada dhiiga xididada ka qaata daawooyinka oo oo inta badan waxay isticmaalaan i v drug abusers aa la dhahaa oo daawooyinka xididka bis ay ka qaataan oo meel kale ma jeclo ayagana inta badan waa u nugul yihiin in maxaa la dhahaa waxaa kaloo u nugul homosexuals kuwa sameeya oo laba nin oo kale inay isku tagto oo kale iyo waxaas ay sameeyaan oo kale kuwaasaa ugu halis badan inta badan riska ugu jiro
cudurka cagaarshowga ma leeyahay talaal
cagaarshowga talaal inta badan waxaa leh hebataas biiga oo kale inta badan leh hebataas biiga wuxuu leeyahay talaal maxaa la dhahaa inta badan loo isticmaalo oo lagu talaalo qofka laakiin siiga oo kale inta badan asaga maweli lama soo saarin oo weli underborosis oo ku jira asagana weli lama soo saarin
qofka haya cagaarshowga nooca b daawo noocee la sii karaa
hebtaas biiga ama cagaarshowga nuuca b qofkaas waxaa inta badan daawo gooni ma lahan asaga no specific treatment loo soo saaro ma jirto asaga sidoo kale asagana sidii hebtaasiigoo kale waxaa la siiyaa daawooyin loo yaqaano antiviral drugs oo ay kamid yihiin interferon alpha iyo kuwaas ay kamid yihiin marka daawo gooni oo hadda loogu talagalay ma lahan laakiin waxaa loo sameeyaa daawooyinkaas oo viruska ka yaraynayo bisaa loo isticmaala
ma jiraan cudurka cagaarshowga qaab laisaga ilaalin karo faafidiisa
waa jiraan qaabo badana jiro laysaga ilaali karo oo inta badan marka hore waxaa muhiima inaa fahantid qaababka lagu qaado dan qaababka lagu qaada markaa fahantid aad iska ilaaliso qaababka lagu qaadayo kale waxaa kamid hebtaas eeg oo kale in biyo wasaqaysan oo kale ama cunto maxaa la dhahaa aanan si fiican loo karin oo kale viruskii infected ku noqotay in qofkii uu isticmaalo marka waxyaabaha ugu badan oo looga hortago hebataas eegi iiga waxaa kamid a qofka in maxaa la nadaafadda uu ku dadaalo oo inta badan isticmaalo cuntooyinka aadka loo kariyo kale iyo waxyaabahaas aad uu isticmaalo hebataas b e c iyo d noocyadaas cagaarshowga b e c iyo d ayaga inta badan waxay ku faafayeen in qofka xididkii wax laga siiyo ama cirbad ay durto ama dhiig lagu shubo ama maxaa la dhahaa waxyaabo kale ay isticmaalaan ayaga waxaa looga hortegi karaa haddii qofkan uu fiyooyahoo kale in inta badan laga baaro blood transfusionka ama dhiigga lagu shubayo in laga soo hubiyo dhiig nadiifa lagu shubo iyo inaan leesla isticmaalin cirbadaha inaan leesla isticmaalin inaan leesla isticmaalin bahaladan loo yaqaano garxiirta loo yaqaano kale inaan leesla isticmaalin soomaalida dhaqan ahaan waxay leedahay cadaygoo kale inay isla isticmaalaan oo dhinacan ugidi iyo saanyaal afkan hore iyo jibi ay dhahaan oo inta badan aan leesla isticmaalin waxaan ku talinaa marka ama loosaga ilaali karaa in aanan leesla isticmaalin cadaygoo kale iyo in tusaale ahaan qof aa la joogtid oo kale meel wax ka sareen dhiiga ka socdo inaadan farta ka saarin oo kale waxyaabahaasaa laysaga ilaali karaa
waxaa jira cudurka cagaarshow b iyo cagaarshow c maxay ku kala duwan yihiin qaab ahaan qofka haaya sidee lagu garan karaa labada nooc
labada nooc inta badan waa isku wada mid oo hebtaasi biiga iyo siiga keliya waxaa lagu kala ogaa karaa in la kala saaro calaamad ahaan horta waa isku wada mid inta badan waxaa lagu kala ogaa karaa maxaa la dhahaa in viruskii qofka jirka uga jiray in la baaro la arko qofka inuu hebtaasi b virus hayo ama hebtaasi c virus oo hayo waxay kale ku kala duwan yihiin hepatasiga inta badan wuxuu risku u yahay in qofkii kansar oo isku bedelo iyo waxyaabahaas oo ugu badan yahay isaga
cudurka cagaarshooga ma sababi karaa qofka haya in uu dhinto
waa waa sababi karaa oo waxa waaye cudur walbaba inta badan waa keeni karaa qofkii inuu dhinto iyo inuu ku noolaado waxaa u keeni karto qofkii in beerkii in uu uga dhaco maxaa la dhahaa oo feel garoobo haddii aan laga daaweynin oo ama aan lala soconin ama uusan iska ilaalin dufanka iyo waxyaabahaas oo kale waa ku keeni kartaa inuu qofkii dhinto dhimashada cagaarshowga ma keenin waxaa keentay waxyaabaha oo caqabadaha ka imaanaya cagaarshowga keeni kara maxaa jira dadka cagaarshow haaya dadka badana waxay yaqaanin caada dhaqameed oo ah qofka haya cagaarshowga in lagu gubo beerka dadkaasi maxaa waxaasi maxaa kala talin lahayd dadki
gubowga iyo cagaarshowga waxba iskama gelin oo shaqo iskuma lahan oo caada dhaqameed waaye dabka daawowa waa la ogyahay laakiin kan uma ahan hebitaiska uma ahan cagaarshowga uma ahan dadka waxay arkaan tusaale ahaan qofkii indhihii ka cagaartay ama maqaarkia ka cagaartay waxay samaynayaan maxaa la dhahaa dabay ku qabanayan laba isbuuc kadib asaab iskan fiicnaanaya qofkan oo oo cagaarkaas iyo waxaas baaba-ah marka waxay aamineen haddii dabkaas lagu qabto in maxaa la dhahaa cagaarka oo ka baaba-a haddii aana dab lagu qabanin kor iyo hoos laba isbuuc kadib asagaa baaba-ah oo maxaa la dhahaa dabka maxaa la dhahaa laguma daaweeyo hebititiska oo wax oo meel uu ka soo galo caafimaadka ma jirto oo in hebititiska ama cagaarshowgaas lagu daaweyo waa mahadsan tahay waxaan kula talinayaa marka ugu horeyso in mar kasto nadaafadda lagu dadaalo mar kasto in nadaafadda lagu dadaalo nadaafadda waa iimaanka barkiis oo maxaa la dhahaa inta badan nadaafadda waxyaabo badanay ka qayb qaadataa oo in cuduradii laga hortago oo kale ka qayb qaadataa waxa ugu weyn oo aan kula talinayo waxaa horta kow in nadaafaddaas ku dadaalaan dadka waxaa kaloo aan kula talinaya in maxaa la dhahaa tusaale ahaan biyaha iyo waxaas ay isticmaalayaan oo kale in biyo nadiif ay isticmaalaan oo maxaa la dhahaa aysan ka qaasi aysan uga qaadin waxyaabaha hadda aan soo sheegnay dhiigga iyo waxyaabahaas oo kale markii qof agtaada joogo kale oo dhiig baxay oo kale inaadan gacantaada ku qabanin xarun caafimaad aad kula degdegto mar kasto intaasaan kula talinaya guud ahaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadka raadi heesna oo idiin akhrinaysa anigoo xaliimo ah barnaamijka waxaan kusoo qaadanay xanuunka cagaarshowga doctor nuur ayaa igala qayb qaatay iyo axmed oo ka mid ah bukaanada la xanuunsanaya xanuunka cagaarshowga tan intaa ku kulmi doono nabadgelyo
midnaan caynaynine oo caradina hala iseeyo